Maamulka degmada Gaalkacyo ee gobolka Mudug ayaa xarigga ka jaray xaruntii ugu horeysay ee kaydka kalluunka iyo kheyraadka badda taasi oo lagu magacaabay East Africa isla markaana laga hirgeliyay magaaladaasi. Munaasabadda xarig jarka waxaa ka qayb galay maamulka degmada Gaalkacyo, ganacsatada Gaalkacyo iyo golaha deegaanka iyo bulshada magaaladaasi. Cabdulle Xaaji Cabdi oo ka mid ah mas'uuliyiinta shirkadda East Africa ayaa ka warramay ujeedka loo furay shirkaddan.
caawana makeniyey inaan halkan ku daahfurno shirkadda East Africa Fishery and General Trading Company oo ah shirkad faca weyn sida halkan ku qoran 8 sano oo success ah 20 years 28 years of success 8 sano ay shaqaynayso guul ah caawa een, mudug waxaan ka daahfurnay xaruntii ugu weyneed ee qaybinta kalluunka iyo waxyaabaha raaca sida digaaga iyo jibiska iyo waxyaabaha mutakaamilka ay ku yihiin Een, shirkaddaani waxay horey ugu daahfurtay meesha la yidhaahdo galguduud cadaado dhuusamareeb guriceel cabudwaaq caawa waxaan halkan ka furaynaa ee, baraanjiga ugu weynaa ee mudug ee gaalkacyo kabacdina waxaan gaarsiin doonaa biidnillaahi alkariim qaybaheeda kale mudug waa- waan gaarsiin doonaa Een, waxaan rajaynaynaa inay noqoto insha allahu sidaan rajaynay sidaan horeba u guulaysanay shirkad ku guulaysata insha allahu Een, adeegga dadka ay u hayso qiimo jaban iyo waxyaabo ku iyo quality-ba intaba insha allah Qaar ka mid ah mas'uuliyiintii ka qayb galay munaasabadda xarrig jarka ayaa soo dhoweeyay furitaanka shirkaddan.
east africa fishin waan soo dhaweynaynaa oo ku faraxsanadaan maamulka degmada horumar walba oo magaalada kusoo kordhan waan soo dhaweynaynaa agaasibiyo noo joogo adeegan kalluume- kalluunka muhiimka uu leeyahay caawa haddaa ka sheekayno intaa kuma soo koobi karno aad buu muhiim noogu yahay reer mudug aana waa ka faa'iidaysan doonaa Ee, runtii aadna waa ugu faraxsannahay sida loola kugu soo dhoweeyey waa wax aad u qiimo badan Ee, soomaalidu aad caado waxay u leedahay qof walba wuxuu qo- qof wuxuu keenay qof kale inuu keeno laakiin ka banigaani waa ka duwan yahayo waa meelaan looga horreyn baa isleeyahay shaqada noocaan oo kale ah ee hadda ka hor degmada gaalkacyo ama gobolka mudug lagama qaban ka banigaan oo kale aad iyo aad baan ugu hambalyaynaynaa waxaan leenahay mahadi hayn ka gaarto Ee, dadweynahana waxaan rabaa inaan u sheego een, ganacsiga waa la dhiirigeliyaa Shirkaddan kalluunka ee East Africa ee laga furay magaalada Gaalkacyo ayaa baahi badan u qabeen bulshada ku nool magaaladaasi.